Xirfadda dhar karinta ayaa waayadii dambe haweenka Soomaaliyeed waxa ay u noqotay shaqo abuur ay noloshooda iyo mida qoysaskoodaba ku dabaraan waxayna haweenka xirfadaasi iyo kuwa kale ka bartaan goobaha lagu barto xirfadaha farsamada gacanta. Nimco Maxamed Xasan oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada Beledweyne ayaa abuuratay fursad shaqo taasi oo ah karinta dharka loo yaqaano kariska iyadoo si maalinle ah u soo saarta dharkaasi. Haddaba waa tan Nimco Maxamed Xasan oo ka warbixinaysa siyaabaha ay dharka ku kariso, caqabadaha ay kala kulanto iyo sidoo kaleeto waxa ku dhaliyay.
haddii meeshaan warbixin kaa siiyo waxaan kariyaa duruucda gooyaha firaashyada waxaan soo bilaabay muddo adi muddo dheeraa soo bilaabay inkastoo haddana dhexdan dambe aan haddana aan ku aan bilaabay inaan ku ganacsado muddo toban sano camal macalinaa kasoo ahaa ilaa iyo afartan gabdhood camalaa soo baray haddana een, waxaan bilaabay inaan kariyo aan ku shaqaysto oo dharkii aan keensado oo aniga aan jarjaro aan riinjigii iyo wixii inaan xirxiro aan riinjigi waxaas u sameeyo in muddo ah aan ku dhex jiraa aan waxaa ka diray muqdisho dharka ayagoo liishe ah oo cadaan ah oo kalar lihin ayaa muqdisho ka dirsaday oo marka hore karfin loo malaynayo waxaan ka dirsaday een, riinjigii waxyaabihii lagu karinay ayaa dirsaday halkaanaa keenay markaas kadib aan jarjaray gooyihii waan tolay markaas kadib aan kariyay ayagoo dhoolka dhowr karar iskugu jiro walahi qofka biniaadanka waxaa wanaagsan inuu wax horta qabto oo wax soo saaro ayaa wanaagsan hadiiba naqshadan aan bartay oo anigana waxaan u baahday inaan baro bulshada kale ayagana inay baahyaal gaar u qabaan laga yaabaa maadaama haween la yahay oo ilmo la haysto oo magaalo la aadi karin adigoo gurigaada joogto inaad ku shaqaysatid oo waxna kasoo saaratid waana dharkii waana naqshadaha ugu wanaagsan hadda ee la qabto waa warshadaa moodaa markaa fiirisid sidaas daraadeed marka waxaa igu dhaliyay inaan ku shaqaysto anoo gurigeyga joogo ilmahayga haysta reerkayga dhaqanayo walaahi faa-iidooyin badanay u leedahay maadaama wixii suuqa ay u doonanayeen oo ayagoo xaafada jooga oo loogu keenayo ama xaafada ay usoo doonan karaan ayu kalar kalarka ayaga ay rabaan loo sameyn karo faa-iida aad u badanay u leedahay maxaa yeelay hadda suuqa markaad titid noocaa rabtid iyo noocaa rabin ma wada helaysid laakiin hadda haddaa halkaan imaadid ayu naqshad iyo wixii aad rabtid haddaa qaadanaysid faa-iida aad u weyn waaye ayu waqti waa la helaa dharka ayagoo karsan ayagoo diyaarsan xili walba gooyaha duruuciyada hal nafarka laba nafarka nooc kasta waqti walba waa la helayaa dharkan kariska ah ayay ka samaysaa midabo kala duwan oo kalar ah kuwaasi oo isugu dardartay iyadoo dhaqaalaha ay ka hesho ku dabarta nolosha qoyskeeda